intaas kadib waxaan rabaa inaan la wadaago dhegaystayaasha calashaan xoogaa culayska maanta dhacay baahan aan u diro meeshaas dadka dhibaatada kasoo kala gaartay ama hawshaas ku lugta leh meesha waxaa la yidhaahdaa waa eria maxaad degmada maxaaseed dhul ka tirsan dad qabiilo walaalo ah oo meeshaas wadadega ayaa maanta xoogaa dhibaato kala gaartay ood wadaag ah wiilii abtiyo wiilii adeeri wiilii eeda ah xoogaa dhaawac waa jiraa ilaa afar baan maqlay dhimasho hadda ma aanan maqlin inay jirtana way dhici kartaa oo maara dagaalka galabta xataa waa laisku laabtay bale xog badanna weli kama aan helin isgaarsiinta meesha ku yariyo xoogaa maaragtay dhulku aada u fog darteed guryo la gubay iyo barkado la dulduleeliyey waa la sheegaya idan meelbii la cabi jiray marka dhibaatadu hadda intaasay ku egtahay marka ka wasiir ahaan ayaan waxaan rabaa inaan baaq u diro waxaan codsanayaan soo jeedinaya in dagaalka la joojin dib laysugu laabo waayo wasiir waa mahadsan tahay waxaan kaa rabaa dagaalka laba jeer buu dhacay xilligan ay la hadlaysaahina xiisad baa taaganoo labadii maleeshiya dagaalantu ay sor fadhiyaan dhul baa la gubay oo biyo dadkii loogu deeqo abaaru hayeen xitaa waa la daadiyo biciyo waa la jeexjeexay bal khasaarahan dhankaa iga waran
wallaahi anaal khasaaraha sidaas aada u maqashay u jiraa welina waa ishor fadhiyaan dadkii dagaalamay ishor fadhiyaan calashan waxaa weeye inay haddana dib dagaal kale uga dhex dhacaahi ma dheera male in xataa gurmadyo ay socdaan aan maqalnay laakiin odayaashii waxgaradkii labada dhinac waan la hadalnay gobolka hiiraan mas-uuliyiintoodana qaarna waa iska maqlay qaarna weli ismaanaha maqal laakiin waxaan rabaa ina caawa inaan la hadlo sidii maaragtay loo joojin lahayna hirshabelle haddii aan nahay si kasta oo suurtagal oo lagu joojin karo waan ku joojinayna haddii ilahay idmo si kasta oo maarata alashaan maxaa la dhihi jiray cid kasta oo hawshaas saameyn ku leh oo inay joojisay ka suurtagal tahayna waan kaalmaysanayna ilaahay subxaana watacalana waa weydiisanayna inuu maarata ummadaas walaalaha aho abaarta ku jirta haddana col ku dhexgalo shaydaanku ka dhex adeegay ilaahay inuu mustacad qayrabta dhex dhigo wasiir maxuu ka dhasha dagaalkan dadkan dagaalamayahi maxay isku haystaan
wallaahi inta badan soomaalida wax caado ahaa jiro ka dhex dhaca dagaaladu inta badan waxay ku dhacaan daaqsin iyo berkado iyo wax noocaas ayay ka bilowdaan aana aanooyin waa iska jiraan oo wafreer loola laga dhaawaco qole laga dilay in alashaan arrintii iska taaganta inta badan oo maartay waa iska dhacdaa laakiin hadda kolley si oo lagu soo gaara si oo waxay ahayd oo ku dhaca dagaalkan si lama filaana wax weyn oo hadda dhexmar dadka maysa jira laakiin waxaan maqlay berkada iyo meelaha bacyaal oo biyo lagu shuga jiray in maaragtay la jeexjeexay haddana qolada kale ayaguna wax jeexjeexeen kadibna dee nin qori haysto maaragtay calashaane intaasay dhex martay in haddana isku ridaan inaysan meel darjin waa la dareemi karaa marka aniha soo duubo waxaa weeye waxaan aad iyo aad u jecel lahaa una rajeynayna ilaah idankiisa inuu maaragtay intaa asaariis ku ekaado
waayaha wasiir maamulka ma moodaa inuu ka yaro gaabiyo dadkan way dagaalameen galabtii mar kale haddana dagaalameen oo isku soo laabteen xilligaana cidna kalama dhexgelinoo labadii ciidan way sor fadhiyaan soo khasaaro intaa kama badan karo maxaa gurmad loogu diri waayo ciidanka kala dhexgala
wallaahi lama dhihi karo taas sababtoo ah hadda dagaal maanta bilowday annaguna aan mas-uuliyiintii annagoo aan caaw ka hadlayno maantana aan wixii aan taleefon kula hadli karnay oo dhan aan kula hadalnay oo labada daam aan maarata xiriirinay